بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a madaxa kooxda riddada soomaaliya oo gaalada caalamka uga cawday howlgallada ciidamada mujaahidiinta isagoona qiray in dhowr jeer uu ka badbaaday iskuday lagu dili lahaa xiriirka dowladaha riddada soomaaliya iyo masar oo xumaaday kadib markii kooxda uu hogaamiyo xasan gurguurte ay la heshiisay etoobiya warbixin ayaad maqli doontaan kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sare u qaadidda nadaafadda oo ku soo gebagaboobay degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay waxaad dhegaysan doontaan culimo mas-uuliyiin odayaal iyo marti sharaf kale oo ka hadlay kulankaasi weerar askar badan lagu dilay hub gaadiid iyo diyaarad daroon ahna lagu qhaniimaystay oo ka dhacay dalka burkina faso mid ka mid ah wadaadada u xirnaa maamulka daaquudka ah ee aala sacuud oo ku geeriyooday xabsi ku yaal dhulka xaramaynka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa gaalada caalamka uga cawday howlgallada mujaahidiinta isagoona qiray in dhowr jeer uu ka badbaaday iskuday lagu dili lahaa haddaba aan soo dhoweeyey walaalka maxamed xasan oo soo akhriyey cadeymo uu madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte uu siiyey mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka maxamed soo dhowow bismillaah waan dhowahay maahir xasan sheekh maxamuud xasan garguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sanadadii lasoo dhaafay wuxuu wajahayey cadaadisyo dhanka amniga ah oo uu kala kulmeeyey dhanka xarakada shabaab almujaahidiin bartamihii sanadii labada kun laba iyo labaatankii wuxuu iclaamiyey xamulo ashhaada la dirar ah oo ka dhan ah wilaayaadka islaamiga ah isagoo kolkaas ku hadaaqay inuu soo gabagabeynayo awoodda mujaahidiinta al-shabaab ee dalka soomaaliya waxaynu ogeynay hadaladii uu ku hadaaqayay boolo xuftada ahaa laakiin xasan garguurte hadda waxaa muuqata in xaaladdu ay ka daba timid maahirow cadaymo uu bixiyey xasan gurguurte wuxuu ku qiray in ku dhowaad toban jeer uu ka badbaaday isku dayo dil oo ay soo abaabuleen mujaahidiinta al-shabaab tasriixaad ama cadaymo uu siiyey wargeeska asharq al awsad ee laga leeyahay waddanka ingiriiska balse ay maalgeliso dowladda daaquudka ahla sacuud ayuu ku faahfaahiyey caqabadaha amni iyo midda siyaasiga ah ee xukuumaddiisu ay wajahayso ugu horreyn wuxuu sheegay in tiro sideed jeer ah uu ka badbaaday iskuday dil oo ay soo maleegeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab cadeymaha uu siiyey wargeyska wuxuu xasan garguurte ku tibaaxay in laga soo bilaabo sanadii labada kun laba iyo tobankii bishii sagaalaad markii madaxweynaha kooxda riddada ee loo doortay isla markiiba uu la kulmay weerar iskuday dil ah hadal jeedintiisii ugu horreysay uu ka jeedinayay hotelka jaziira ee u dhexeeya kilomitr for iyo garoonka diyaaradaha muqdisho wuxuu sheegay in weerarkii ugu xumaa ee halista geliya naftiisa uu dhacay sidee tobankii bishii maarso ee, lasoo dhaafay labada kun shan iyo labaatanka kuna beegneed sideed iyo tobankii bishii ee, ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix bishii shawaal ee lasoo dhaafay ee, keliya ah ay ka sokaysay Ee, xasan gurgurt runtii ee, wuxuu qiray in ee, xukuumaddiisu ay wajahayso cadaadisyadaas wuxuuna si gaar ah u sheegay in naftiisu halis ay gashay cadaymihiisa isagoo sii wata waxa uu yidhi anigoo ee, ka baxay ee, fila soomaaliya kuna sii jeedo madaarka caalamiga ah ee muqdisho si aan ugu biiro een, ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ayay kooxaha argagixisada isku dayeen inay carqaladeeyaan ee safarkayga iyagoo adeegsanayay miinooyin een, gacan ku samays ah waxay doonayeen inay i dilaan laakiin ee, qorshahooda waxaa fashiliyey ayuu yidhi ciidamada ee, isagoo madaxa dhulka ka ceshanaya wuxuu yidhi ee, isku daygaasi waa la fashiliyey xaqiiqdan waxay ahayd in qaraxa sida loogu talagalay oo u dhacay oo u beegsaday qaar ka mid a kolonyadii gaadiidka ahaa si dirqin ah uu ku badbaaday oo wax la fashiliyey aysan jirin laakiin wargeyska sharqal osad wuxuu u sheegay in ciidamadiisa ilaalada ay weerarkaas fashiliyeen ee, mana jirin runtii cid su-aalo weydiinaysay ee, isaga uunbaa ee, waxa uu raba sheegayey oo tusaale ahaan sidee loo fashiliyo kale haddii la yidhaahdo muxuu ku jawaabi lahaa sababtoo ah qaraxu waa uu dhacayey wuxuuna beegsaday kolonyadii ee, gaadiidkiisa ka mid ahaa keliya waa u badbaaday ee, burburkii iyo wixii ka dhacana wakaalada wararka reuters iyo wakaaladaha wararka a f v iyo dhammaanba ee, warbaahinta ayaa soo bandhigayay Ee, marka een, maahiru marka laysku soo xooriyo wuxuu u muuqday ee, mid qiranayo in cadaadis military ay wajahayaan sidoo kale wuxuu ee, cadeymihiisa ku qiray in mujaahidiintu ay ka taqadumayaan bariga webiga shabeelle oo ula jeedo dacalka bari ee wilaayada shabeellaha dhexe oo tan iyo dabeeqadii bishii shacbaan mujaahidiintu taqadum weyn ay ka sameeyeen oo ay la wareegeen degmooyin ay ka mid yihiin masaajid cali guduud aadan yabaal ceel baraf biyo cadde miirtaqwo ilaa iyo sumadaale oo ah duleedka degmada cadale Een, wuxuu qiray in halkaas dagaalo culus ay ka socdaan Een, isbuuci horena wuxuuba qiray in mujaahidiintu ay ka qabsadeen degmada aadan yabaal ee, iyadoona wasiirkiisa amniga oo ku tilmaamay een, xeelad dagaal marka een, sidaas ayuu xasan gurgurtee een, afka labadii yeeriyey Ee, waana markii ugu horreysay oo gaalada dunida oo kaga cabanayo een, isku dayadan dil ee uu ka badbaadayo Een, sidoo kale isagoo isku dayayey in trumba iyo reer galbeedka ay dhankiisa usoo janjeersadaan waxa uu yidhi mandiqadda waxay wajahaysaa xaalad halis ah oo ka imaanayso argagixisada oo ula jeedo mujaahidiinta geeska afrika iyo khaliijka cadan wuxuu sheegay in halis ay la kulmayaan marka marka laisku soo xooriyo hadaladii xasan gurgurta way ka duwanaayeen hadaladii ee, bool xuftada u jeedin jiray hadda ee, wuxuu cadeymaha ku muujinayaa in naftiisu halis ay ka badbaaday mujaahidiintu inay yihiin kuwa taqadumaya oo kooxdiisu ay wajahayso cadaadisyo ee, dhanka amniga ah waa gartay maxamed maxaa xilligan kusoo beegay ayaa la dhihi karaa in xasan gurgurte uu qiraalkan bixiyo Een, maahirow xilligan waxaa kusoo beegay een, arrimo badan oo isbiirsaday waxaa ka mid ah een, arrinta amniga oo mujaahidiintu ay aad u xoojiyeen howlgalladooda ay ka fulinayaan gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxay bishii ramadaan qabsadeen degmada owdheegle een, deegaanka sabiid iyo deegaanka bariire oo muqdisho aan sidaas kaga fogeyn mujaahidiintu waxay howlgallo ka sameeyeen wadada isku xirta muqdisho iyo balcad iyo muqdisho iyo afgooye Een, waxaana jiray in howlgallo amni oo saameyn yeeshay ay gudaha muqdisho ka sameeyeen oo xeradii xalanay madaarka muqdisho iyo fila soomaaliya hadda aan lagu ladaynin Ee, waxaa kaloo ee, cadaasyada ninkan uu wajahayo ka mid ah dhanka siyaasadda way kala tagsan yihiin Een, camaliyaadka een, jihaadiga ah ee ka socda dalkane runtii tashatud oo siyaasi ah ayaa ay abuureen marka waxaa arrimahaas oo idil haddana uga sii daran waa laga sii jeesanayaa kufriga caalamiga ninkan ee, waqti ayay u helanayeen oo lacaga lagu bixinaya ciidamada soo duulayaasha ah hadda ciidamadii soo duulayaasha ah wax dhaqaale ah ma hayaan iyagii ayaa cabanaya halkii waxaa loogu yeeray beesha caalamka xasan gurguurta ay u caban jirtay Een, hadda iyagii ay cabanaya oo maraykanka ayaa ka jarta dhaqaalihii yacni isbedelka ee, geosiyaasiga ah ee ka jira ee, mandiqada geeska afrika iyo dunidaba xasan waxay ku keentay in ee, u babacdhigi waayo een, howlgallada mujaahidiinta Een, daakhiliyana siyaasiyiintii cadowga ayaa dhexdooda loolamaya oo maamul goboleedyadii ayay dhabarka isku jeedinayaan siyaasiyiintii mucaaradka kooxda riidada waxay isku hayaan doorashooyinka ninkan hadda hal sano ayaa u dhiman halka sanana eh, wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu ka shaqeeyo sida uu dib ugu soo laaban eh, lahaa weerarada mujaahidiintana runtii aad ayuu kaga baqayaa marka een, wuxuu wajahayaa mazaq siyaasi mid daakhili ah iyo mid caalami ah iyo xataa mid eh, dhanka dhaqaalaha ah oo kufaarta afrikaanta ah oo ah waxa ay kooxda riddada ku dowladayso ayaa hadda eh, xaalad hubantali la-aan ah ku jiro
aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah oo aad ku dhegaysan doontaan qodobo kala duwan aan soo dhoweeyo walaalka nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaan araxiim xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ayaynu caawa ku soo qaadan doonaa bal marka hore aynu eegno mid ka mid a canaawiintii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali miimo xiriirka maamulada masar iyo soomaaliya oo xumaaday kadib markii gurgurta uu la heshiiyey itoobiya waa warbixin lagu qoray websayteka soomaali miimo waxayna ku bilaabanaysaa sida tan waxaa markii ugu horreysay soo shaacbaxay khilaaf in muddaha hursanaa oo u dhexeeya cabdifataax asiisi oo ah madaxa maamulka dabadhilafka ee masar iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurgurte xiriirkan xumaaday ee labada maamul ayaa soo ifbaxay kadib markii hakad uu ku yimid dhaqangelinta heshiis militari oo ay wada galeen sida ay shaacisay warbaahinta alcarabi aljadiid oo fadhigeedu yahay dalka ingiriiska masar ayaa si weyn u qoonsatay isbeddelkii deg deg ahaa ee ku yimid gurguurte kadib markii uu heshiisyo lama filaan ah la galay dowladda xabashida etoobiya tallaabadaasoo si weyn uga hor imaanaysa heshiisyadii uu horey ula galay cc warbaahintu waxay tilmaantay in masar ay si weyn uga carootay waxay ku tilmaantay isbeddel lama filaan ah oo dhinaca ka raran oo xasan garguurta uu sameeyey kuna buriyey ballanqaadkii ahaa inay dhan uga soo wada jeestaan faragelinta etoobiya argagax siyaasadeed ayuu masar ku noqday isbeddelka lama filaanka ah ee ku yimid gurguurte sida ay sheegtay alcarabi aljadiid iyadoo intaa ku dartay in adis ababa iyo muqdisho ay aad isugu soo dhowaadeen una wada shaqeeyaan warbaahintu waxay ka dhawaajisay in tallaabadan ay keentay in qaahiro ay dib u qiimayso hesiiskii militari ee ay la gashay muqdisho kaas oo talagal ku ahaa in tiro ka badan kun askari oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee masar loo diro dalka soomaaliya ciidamadan ayay warbixintu tabaacday in loo qorsheeyey in la geeyo degmooyin ay ka mid yihiin aadan yabaal iyo cadale oo ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe si ay ula dagaalamaan jihaadiyiinta al-shabaab sida ay warbixintu carabowday masar waxaa la soo diristay niyad jab xogan oo ay ka qaaday gebidhaclaynta gurgurte iyagoo aaminsan inuu ka baxay hirgelintoodana uu beer dareeyey heshiisyadii amni ee ay wada galeen kalsoonidii garguurta ee gudaha masar ayaa la sheegayaa inay dhimatay taasoo keentay in qorshihii ciidamada masar loogu diri lahaa soomaaliya la joojiyo inkastoo masar aanay si rasmi ah u shaacin go'aankan sida ay sheegtay warbaahinta alcarabi aljadiid sidoo kale waxaa qarka u saaran inay burburaan dhammaan maalgashyadii iyo tababaradii militari ee dowladda masar ay siin jirtay kooxda villa soomaaliya sida ay warbixintu ka soo xigatay ilo xogagaal ah xogtu waxay tibaaxaysaa in hoosu dhac uu ku yimid xiriirka labada dal laga dheehan karo ka maqnaanshihii madaxweynaha masar ee shirki ay isugu yimaadeen isbahaysiga waxaa loogu yeero eyusom ee uu jimcihii lasoo dhaafay lagu soo gunaanaday dalka yugandha ra-iisul wasaaraha masar mustafa mudbuli oo shirkaasi ka qayb galay ayaa muujiyey niyadjabka ay masar ka qaaday jahwareerka iyo lababogleynta gurgurte oo sababtay ayuu yidhi in la wiiqo awoodda maleeshiyaadka kooxda villa soomaaliya sida ay sheegayaan ilwareedyo ay warbixintu soo xigatay masar hadda diyaar uma aha inay sii wado taageeradii militari maadaama aysan jirin ballanqaad dhab ah oo gurgurta ka bixiyey ilaalinta heshiisyadii labada maamul ee horey ay u wada gaareen qormadii soomaali miimo ayaa intaasi noogu eg weerar askar badan lagu dilay oo ka dhacay burkina faso waa mid ka mid a canaawiinta lagu hardhay maanta webka islaamiga ah ee caalamada ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka afrika ayaa howlgal barakaysan ka fuliyey deegaan ka tirsan dalka burkina faso halkaasoo lagu laayay askar badan weerarkan oo ahaa mid xooggan ayaa beegsaday xero ciidan oo ku taala tuulo lagu magacaabo tu oo ka tirsan gobolka wihogoya halkaasoo ay ku sugnaayeen cutubyo ciidamo ah oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee dalka burkina faso war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarka uu u dhacay sidii loogu talagalay ama loo qorsheeyey allaha fadligiisna lagu dilay ilaa iyo afartan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka xukuumadda riddada ee uu fadhigeedu yahay wagadugu mujaahidiintu waxay sidoo kale shaaciyeen inay weerarkaasi barakaysan ku qaniimaysteen hub kala duwan iyo diyaarado nooca basaaska ah waxaana hubka uu u gacan galay ciidamada mujaahidiinta ka mid ah qori culus laba qori oo dhishika ah shan qori oo bkm ah hal qori oo r b g ah bastoolad diyaarad nooca aan duulyaha lahayn lix mooto oo nooca dhugdhugleyda ah iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah qaniimada gacanta mujaahidiinta ku soo dhacday ee weerarkaasi lagu furtay waxaa ka mid ah laba gaari oo nooca kuwa ciidanka ah waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam howlgalkan qorshaysan oo ku gubeen toddoba gaari oo kuwa ciidanka ah dhanka kale mu'asasada warbaahinta ee azallaaqa ayaa faafisay sawiro muujinaya jabka xoogan ee la gaarsiiyey ciidanka dowladda riddada burkina faso kadib markii ciidamada mujaahidiintu ay cagta mariyeen xerada tu ee ka tirsan gobolka wigoya ee dalka burkina faso sawirada ay faafisay mu'asasada azallaaqa waxaa ka mid ahaa gaadiidka dagaalka hub kala duwan rasaas agabyada militari iyo diyaarado daroon ah ee weerarkaasi lagu qabtay waxay sidoo kale mu'asasadu soo bandhigtay sawirada qaar ka mid ah meydadka maleeshiyaadka murtadiinta burkiniyiinta ee weerarka lagu laayay weerarkan ayaa kusoo beegmaya xili ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala galbeedka afrika ay muddooyinkii dambe kordhiyeen howlgallada jihadiga ah ay ka wadaan wadamada dhaca saaxilka iyo saxaraha afrika ee lagu beegsanayo saliibiyiinta iyo murtadiinta warbixintii calamada haddii aynu halkaa ku dhaafno bal markana websayteka radio alfurqaan mid ka mid ah wadaadada u xiran maamulka ala sacuud oo ku dhintay xabsi ku yaala sacuudiga waa mid ka mid ah canawiinta lagu qoray websayteka radio alfurqaan wararka ka imaanaya boqortooyada sacuudiya ayaa ku waramaya in dalkaasi uu ku geeriyooday caalim daaci ahaa kaasoo aad looga yaqaanay gudaha dalkaas sheekh qaasim kadraadi ayaa ku dhintay xabsiga mubaaxif ee ku yaala koonfurta magaalada abha sheekhan ayaa ahaa bare jaamacadeed oo wax ka dhigi jiray jaamacadda boqor khaalid ee magaalada abha islamarkaana madax ka ahaa jamciyadda xifdinta qur-aanka kariimka ee tartiil shiikhan ayay maamulka ala sacuud xabsiga dhigeen sanadkii labada kun koo iyo labaatankii iyadoo lagu soo oogay dembiyo lala xiriirinayo sheekh cawd al qarni oo isna ku xiran xabsiyada dalkaasi xarigga sheekh qaasim ayaa salka ku haya olole lagu bartilmaameedsanayo culummada iyo aqoon-yahanada magaalada abha waxaana lagu xukumay xabsi siddeed sano ah isagoo codsaday in damiin lagu sii daayo inta uga hartay muddada xabsiga maadaama uu ahaa qof da ah balse garsoorayaasha maxkamadda sacuudiga ayaa codsigaasi ku gacan sayray waxaa xusid mudan in xabsiyada sacuudiga ay sannadihii u dambeeyey ku dhinteen tobneeyo ka mid ah culimmada iyo waxgaradka bulshada waxaana dadka ku dhintay xabsiyadan ugu caansanaa daacigii caanka ahaa ee sheekh muuse alqarni maamulka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xabsiga u taxaabay boqolaal ka mid ah culimmada dalkaas iyagoo ku eedeeyey inay ka soo horjeesteen nidaamka boqortooyada kadib markii ay ka hor yimaadeen fisqiga iyo fasahaadka kusii baahaya dalkaas kaasoo uu hormuud ka yahay dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan qormadii radio alfurqaan ayaa intaasi noogu eg guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guud marka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sara u qaadidda nadaafadda ayaa kusoo gebagaboobay degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga ah ee bay haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan oo aan idinku xirayo
aad baad u mahadsan tahay maahir waxaa halkan maanta ka dhacay kulan wadatashi ah oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay kan degmada buulafullaay iyo sidoo kale bahda caafimaadka gaar ahaan qismiga fayadhowrka odayaasha dhaqanka ganacsatada waalidiinta iyo marti sharaf kale waxaana kulankan uu daaran yahay sidii looga hortegi lahaa nadaafad darrada islamarkaana dadka muslimiinta ay isaga kaashan lahaayeen nadaafadda guryaha goobaha ganacsiga wadooyinka iyo dhammaan meel kasta oo ka mida magaalada kulankan sidaan hore sheegnay asaaskiisa waxaa iska lahaa wilaayada islaamiga ee bahay si gaar ah maktabka caafimaadka oo soo qabanqaabiyey kulankan looga hadlayo ee ka hortagga nadaafad darrada iyo in bulshada muslimiinta ay iska kaashadaan sidii ay uga hortegi lahaayeen nadaafad darrada waxaa xusid mudan maahir in muddo hadda laga joogo hal sano degmada buulafullaay laga hirgeliyey xafiiska fayadhowrka degmada oo run ahaantii wax badan ka bedelay muddadaa sanadka ah nadaafad darradii ka jirta magaalada haddii ay ahaan lahaayeen goobaha ganacsiga waddooyinka xaafadaha waxaa la sameeyey guddi gaar ah oo loogu talagalay inay arrimahaas oo dhan bulshada muslimiinta ah ka kaafiyaan waxaa loo sameeyey gaadiid gaar ah oo qashinka lagu qaado oo lagu geeya meel gaar ah god ayaa lagu shubaa kadibna waa lasii gubaa arrinta midho dhalkeeda ayaa la arkay kadib ayaa la qabanqaabiyey kulankan oo ku aadan sideen horey ugu sii wadi karnaa maadaama hadda la arkay wax yar oo ka mid ah in haddii bulshada ay iskaashato nadaafaddii magaalada ay qurux noqon doonto nadaafaddii guryaha ay qurxanaatay intaa kadib ayay wilaayada kulankan qabanqaabisay iyadoo ugu talagashay in fikrado la isku dhaafsado oo ku aadan sidaan kusii horumarin karnaa bay-adan quruxda badan nadaafadan magaalada ay yeelatay iyo sidoo kale sidii la isaga kaashan lahaa in hore loo sii wado bilicda nadaafadda iyo qurxinta magaalada dadkan waxaa isugu yeeray wilaayada si gaara maktabka caafimaadka waxaana la isdhaafsaday fikrado iyo arahyo kala duwan oo ku aadan sare u qaadidda nadaafadda xilligan waxaa lagu jiraa maahir xilligii guga waxaana dhasha xiliyadan oo kale cayayaanka sida kaneecada iyo wixii la midka ah waxay wilaayada hore usoo kordhisay buufinta guryaha oo laga buufinaya kaneecada iyo cayayaanada kale taasoo lagu guulaystay oo muddo saddex jeer ku dhowo wilaayada ay ka hirgelisay degmada buulafullaay waxayna hadda wilaayada ballan qaaday in arrimahaasna ay soo celi doonto oo guryihii dib loo buufin doono marka kulankan arrimahaas ayaa looga wada hadlayay iyo arrimo kale markii kulanka uu soo gebagaboobay kadib waxaa noo suura gashay inaan la hadalno qaar ka mid ah dadkii kasoo qeybgalay oo culummada ay qeyb ka ahaayeen sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culummadii kulankan ka qeyb gashay ayaan ugu horeyn kula kulmay halkii kulanka uu ka dhacayay sheekhulfaadil sheekh maxamed axmed garaar halkan waxaa ka dhacay kulan run ahaantii waxtar leh bulshadii waxtar u leh maamulkii waxtar u leh qeybihii kala duwanaa ee bulshada waxtar u leh oo looga hadlayay nadaafadda iyo sida la isaga kaashan karo nadaafadda loogana hortegi karo waxyaabaha nadaafad darada keenaya marka markaan ka hadlayno diinta islaamka xaggey ka joogtaa nadaafadda diinta islaamka nadaafadda meel weyn bay ka joogtaa oo nabigeena watan uu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduhuuru shadru liimaan dahaarada iyo nadaafadda waa iimaanka barkiisa marka xadiid kaleetana wuxuu ahaa wa adnaaha imaadatu ladaa can ariiq adayga markuu ka hadlayay nabigeena wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam asiwaaku madharatun lilfami wa mardaatun lirabbi afkana wuu nadiifiyaa ilaahayna wuu raaligeliyaa marka dadka muslimiinta inay ku dadaalaan nadaafadda dhinac walbaba kor i hoos nadaafadda inay ku dadaalaan wasakti iyo iyo xadadka dahaarada waxyeelaynayaba ay iska fogeeyaan afar iyo labaatanka sac dad daahir oo nadiif ay noqdaan ilaahay baa ku jecel subxaana wa tacaala iimaankiina waa ka mid shucabtii iimaanka qeyb ka mid ana way tahay marka dee meel weyn bay ka joogtaa maadaama iimaankaba ka mid tahay meel weyn bay ka joogtaa oo qeyb iimaanka ka mid a waay marka kulankan wacyigelinta nadaafadda looga hadlayo oo mas-uuliyiintii maktabka caafimaadka iyo kuwii fayadhowrkaba ay joogaan oo mas-uuliyiinta wilaayada ay joogta san hore u sheegnay muxuu ka bedeli karaa marka xagga ka hortagga nadaafad darrada waxaan rajaynaya wax badan inuu ka bedelo haddaba maktabka caafimaadka iyo walaayadii guud iyo muxaafadadii iyo dadaalkii ay sameeyeen haddaba natiijadiis way ka muuqataa magaalada dhexdeeda goobaha dadka ay ku kulmaan guryihii wadooyinka bii-adii si guud xataa cayayaankii dadka dhibay kaneecada ay ka mid tahay wixii oo dhan hoos bay u dhaceen nadaafad badan baa muuqata caafimaad badan baa muuqata cayayaankii oo wax badan laga nabadgelaybaa meesha ka muuqato faa'iido badan baa hadda muuqato haddana tan inay sii dardargeliso oo ay sii horumariso faydoorka iyo maktabka caafimaadka dadaalka ay wadaan ee io dadweynihii hadday isla qaataan oo isla jaan qaadaan alxamdulilaahi waxaan rajaynayaa caafimaadka inay aada u horumaro noloshoo dhan ay horumarto marka caqliga fiyow wuxuu ku jiraa jir fiyow buu ku jiraaye dadka marka caafimaadkooda waxbarashadooda noloshooda in lagu dadaalo horumar ay sameeyaan taasaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa si gaarana xaafadaha guryaha dhexdooda ha lagu dadaalo ilmaha iyo wasakta ka imaanayso xaafadaha tuunjiyada iyo waxa la midkaa iyo xafaayadaha iyo waxaas inay iska nadiifiyaan xaafadaha gudahooda bannaankii waaba lagala dirirhayaaye gudaha xaafadahana waa inay gabdhihii gur- guryaha maamulaya iyo waa inay ku dadaalaan ilaahay idinkiisa arrintaas iyagoo ogaanaya inuu ilaahay jecel yahay subxaanahu watacaala in allaha yuxibu atawaabiina wa yuxibu almutatahiriin allah inuu saa u jecel yahay oo ay tahay shadrul iimaan ay tahay oo iimaanka qiib ka mid ay tahay ooy diin tahay ilaahay ugu dhowaanahayaan adduun iyo aakhiraba anfacayso iyagoo maanka ku hayo inay ku dadaalaan xaafadaha nadaafadoodii iyo wasaktii nijaasadii wixii inay iska fogeeyaan bannaankana qashinkii ay soo ururiyaan bannaanka iska geeyaan qolooyinka fogeynaya soo guubaya ay ku wareejiyaan marka taasina waan ku guubaabinhayaa wajasaakum allahu khayra maahir sidoo kale qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee degmada buulafulay ayaa dhankooda arrintan ka hadlay faa'iidhoorka wax badan faa'iido ayaa la ka hada intii shaqada hadda la bilaabo magaalada markii hore waxaa ahayd yaw iska soco iska imaan waa iska ahayd laakiin hadda ma bacdii meel taalayba hataa saasaa u fiiriyaa liyaata ama meelaha waxoogaa yar dameerada meelaha ay saamareen oo alxamdulilaahi iyo saxaarada dhigeen qof walbuu is fiiriyahay macnaha dareen waaye marka hore waxaa iska tarsadhay sidoo markii hore oo nidaamka la usuubiyey magaalada waxaa uul hadlay shireen haabkaba ka darneey sida dameeraha oo kale habeenkii derbiyaalka iyona gidaarada iyona iyo shantaraalada ayaa istaag shireen habeenkii meesha dhulkaasa rafaada shireen goobaha ganacsiga nadaafadda hadda meel wanaagsanaa mararse sida hadda ka socotay waxaa leenahay ini oo laba laabla ka soo biyex hadda ilaahay idineh laba laab mahyaahe horumeerka in la badiyae magaalada dhexdeed marka koowaad sida xaafadaha oo kale meelaha lalaabyada oo kale oo isla magaalada le-ay in kormeerkeed la badiyae waxyaabo badan sarka arkay masla dareenae marka intaasay guwaabin ayuu isku tarsadhay tan kalena waxaa waaye waxaasaa dhawaanay dadaalkan oo ilaahay khayr ha siiyo nimanka alxamdulilaahi qaybta caafimaadka ay iyo qaybta faa'iidhoorka guddiga ay oo joogtada ay afar iyo labaatan saac magaalada saas u kormeerayna waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo qalbi wanaagsana saa ka dhawaan diyaarna waa unahay in un garab istaagno in un wixii awooddan ay un ka caawinayna diyaara unahay insha allah haddii ilaahay halkanawday أنا أنت أصور كصوبها وبالله توفيق سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بعضك أخيار خير لسنسي نظافة إيد إيد ظهر مر حافظكم نجحي انتي ولايدة هاطي شخصيات هاطي والمدى هاطي كان عصيدة هاطي انتي فكرة يوانا تلفك جاي جزاكم الله خيرا لنا ما يكرا جرتا قوبها أو قرار ضوء jeelmiskan iyoon hay nadaafadxumada mas-uul aan badan ma jirta waxyaabo lagala tacaamulow ciyaalka iyaba an badan wala sheenow nidaamka tarbiyada qoyska meel fara yihiin gabdhaha maslimaadka ee in tarbiyada qoyska iyo iyoba roogda iyo an badan in nadaafada goobo biyo iyo lakashabado tubada taalla iyo biyo maskuuli jikidii intaas horta inka badan intaasna yaqanshaan badani gabdhaha muslimaadka nabiga ku absadaana kaalimagwakaleyin nadaafadii in eed iyo ininku caawiyaan ammaanina liibi ammaanida reesaas mee ininku gudadan baka codsadaana may kale ka codsadaana walaayada maxaafada jazaakum allahu khayran walba iyana iyana shaqadii ay ku qabatay hoolun iyo badan badbaadiyaasi waxyaabihii taasoo kale in kormeerka siyata juhdiinka bidi ee nidaamka la socota istikafayl inaan la socodyaana ku codsadaana ilaahay idin sheeg inuun walka socodyaalka been ama diyan wal kasto hoban ninka bahadan inuu diyaaranayo fikritaadoy dhaqaalahaadoy wal kasta muslimiintan ka badbaadayaan hor aana diyaaran haynay ilaahay idin sheegtan diyaaranagdaan intaasuu deegaamo kale muslimiinta kale un degmadan maxaafadada furla ila ah ka koobnay muslimiinta meelkasta rooga muslimaadka gabdhaha roogaan muslimaadka ibi ka codsadaanahe in nadaafada laka dalaalo nadaafada hoob laka dalaalo iyo ilaahay ka badarkaayo iyo mag nafta ila hele walaa ilaahay kin barakaayo caafimaad ilaahay ka siiya rooba ha socda hobkan ha socda ilaahay baan dhar khayr qabaniisheen warkii intaasaa koogo jazaakum allahu khayr ugu dambeyn waxaan la kulmay waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo kulanka soo xiray arrimo badanna aan ka wareystay بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته الكرام التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خونا جزاك الله خيرا ودوهي آه، إعلامك إسلامي أه قارهان إذا عد الأندلس waxaan leenahay jazaakum allahu khayran aad iyo aad baan idinkugu mahad celinaynaa juhdiga ballaaran aad ugu jirtaan dadka muslimiinta ah siina ballaariya insha allahu tacaala intaa kadib kulanka wuxuu ku saabsanaa in dadka lagu wacyigeliyo nadaafadda guud eh, maadaama wakhti xilli roobeed ah hadda lagu jiro in dadka markaasi khayrka iyo loo sheego wanaagga eh, ay leedahay nadaafaddii iyo ilaalinteedii caafimaad ahaan bay wanaag u leedahay dhinacyo badan bay wanaag ka leedahay marka kulanka intaasuu daarnaaj baaraka allahu fiik marka yaa kulanka ka soo qayb galay oo lagu casuumay culummo ganacsato rag nuqabo ah bahda caafimaadka een, walaalaha faydhowrka ka shaqeeya intaba kulanka waa lagu casuumay iyo mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada een, degmada qaybo ka mid ah intaba waa ay joogeen iclaamka ka qayb qaatay kulanka kulan ballaaran buu ahaa baaraka allahu fiik Eh, saan ka warqabna waali eh, xafiiska faydhowrka waxa uu furan yahay muddo een, sanad ah halkaas sano maxaa laga dhexlay Een, runtii xafiiska waa saad u sheegtay sanad iyo ziyaado yar ayuu furan yahay inta xafiiska uu furnaa wax badan baa iska bedelay magaalada gudaheeda haddii ay xaafadaha dhanacoodii ay tahay haddii fiyaalaha iyo suuqa iyo uu yahay waxaa isbedelay si guud ahaan baleecda magaalada een, taasoo sabab u ahaydba ma ogtahay qashanka iyo wasakh iyo wixii waddooyinka yaallay haddii mar la guray oo meesha laga qaaday dhulkii la nadiifiyey geedihii iyo wixii meelaha ka soo baxay lala dagaalamay meelihii godgodka ahaa oo biyaha ay fiidhiisan jireen qaybo ka mid ah lala dagaalamay taasi waxay keenaysaa marka bileecdii magaalada inay maxay ahayto ay wanaagsanaato sidoo kaleeto caafimaadka waa qayb ka mid ahoo kanaacada inay yaraato saad dareemaysaanba hadda kanaacada xiliyadan oo kaleeto say ahaan jirtay iyo hadda wax weyn baa isbedelay baaraka allahu fiik sidoo kaleeto dadka in ay dareemaan in ay joogaan deegaan caaf- eh, nadaafadiisa iyo horumarkiisa uu fiican yahay ay dareemaan marka faa'iid badana laga dhaxlay maasha allah Een, hawshan caafimaadka ah een, dadka sida gaarka ah looga rabo inay een, nadaafadda ku dadaalaan yaa ka mid ah runtii nadaafadda in ay ku dadaalaan waxaa laga rabaa dadka oo dhan waa mas-uuliyatul-jamiic cid aan laga rabin inay nadaafadda ku dadaasho ma jirto hadduu yahay odayga guriga mas-uulka ka ah ee, gabadha caruurta dhashay oo guriga maamusho caruurta haddii ay yihiin shaqaalaha guriga joogo dukaanleyda xarumaha caamka ah xarumaha khaaska ah maqaahidaha si gaar ah kawaan kawaanada iyo meelaha la midka ah. dadka oo dhan baa laga rabaa marka mas-uuliyaddaas inay qaataan oo nadaafadda ku dadaalaan nin kasta inta mas-uulka gaarka uu ka yahay oo dhulka ka mid ah in mas-uuliyaddeeda si gaara u qaato nadaafadeeda uu xifdiyo si gaarana nin kasta jirkiisa nadaafadda ku saabsan dharkiisa nadaafadda ku saabsan in asagana si gaara iskaga ilaaliyo marka mas- waa mas-uuliyatul-jamiic baaraka allahu fiik Een, alwaali kulankan run ahaantii waxaa la dhihi karaa kulanka ugu horreeyey oo dhanka nadaafadda looga hadlayo oo wilaayada ay qabato sidaa hore u sheegtay ama aan sheegnayna qaybaha kala duwan baa soo ka soo qayb galay oo caafimaadka ka mid yahay oo odayaashii nuqobadii culummadii een, marka raje intee leeg baad ka qabtaa in kulankan mirihii ka soo baxay ay dhaqan galaan rajo weyn baan ka qabaa insha allahu tacaala waana sidaan ugu baranay dadka muslimiinta ah ee ku nool degmada tan ee buulafulay maqarka walaayada ah waa dad u dhiga nugul awaamirta maamulkooda ka soo baxdo waa dad u dhaganugul tawjiihaadka la siiyo iyo kelimaadka diiniga ah sharciga loo sheego intaba dad u dhaganugul waaye marka mowduucan maadaama uu khuseeyo een, een, caafimaadka uu khuseeyo caafimaadkana cid ka maarmi karta aysan jirinin waxaan rajaynaynaa wacyigelintii iyo tawjiihaadkii halkan ka soo baxay in si fiican ay u dhaqangeli doonaan dadkana ay u wada hogaansami doonaan waana ku la dardaarmayna insha allahu tacaala in haw- la qaato wacyigelintaasi la wada qaato si fiicanna towjiihaadka loo qaato een, loo dhigraariciyo laguna camal falo insha allahu tacaala nin kastaba isxilqaamo hawshaasi si fiican dardar leh loo fuliyo Een, saan aragno magaalada gudaheeda nadaafaddii maasha allah si heer sare ay u dhaqan gashay muddadaa sanadka ah iyo ka horaba wilaayadooda ku dadaalaysay oo wadooyinka waa nadiif oo fiyaalaha waa nadiif oo maqaayadihii waa lala hadlay laakiin guryihii marka daakhilka loo galo een, haween baa joogo caruur baa joogo run ahaantii ayagana wacyigelintooda waxay ku aadan tahay in un wax loo sheego oo la baraarujiyo mas-uulkii wilaayadaa tahay marka fariintaada ku aadan haweenka si gaara iyo daakhilka guryaha maxay tahay waxaan u sheegayaa si guud ahaaneed mujtamaca muslimka ah ee degmadan ku nool iyo guud ahaanba walaayada dadka ku nool nin kastaba nidaafadda inuu ka taxadiro nidaafadda waxay ka mid tahay sida diinta inoo sheegtay iimaankay ka mid tahay een, dhinaca caafimaadka waa qodob muhim ah oo sharci ah dhinaca caafimaadka markii loo kacana nidaafadda iyo ilaalinteedii wasakhda in la iska fogeeyo waaba tii ay dhihi jireen dhakhaatiirta inta wasakhda ay ku jirto ayuu caafimaadka ama cudurka uu ku jiraa een, nin kasta sida uu nadiif u yahay ayuu caafimaadkiisa u fiicnaanaya insha allahu tacaala marka si guud ahna dadkao dhan in wacyigelinta ay u hoggaansamaan si gaar ah gabdhaha muslimaadka ah ee guryaha gacanta ku haya carruurtana gacanta ku haya mas-uuliyadda gaarka oo guryahana ku dhacdo waxaan leeyahay ee, qodobkan muhim buu u yahay een, inay aad u ilaaliyaan nadaafadda guryaha sida nadaafadda dharka een, waxaa aad u badanoo inta badan la arki jiray dharka markii la dhaqo oo kaleeto in maxay ahayto wasakhdii iyo biyihii meesha la iskaga daadiyo meesha la iskaga daadiyo ama waddooyinka lagu fa- soo fasaxo oo waddooyinkii caamka ahaa lagu soo fasaxo biyihii ayagoo markaasi wasakhiyo bilaay badan ay ka muuqanayso marka in wax kastoo caafimaadka dhib u keeni karo oon maxay ahayto nadaafad xumo ah si gaar ah looga taxadiro guriga albaabkiisi ilaa waddada la gaarayay waxaa ka mas-uula qofka guriga ka mas-uula ayaa ka mas-uula qaybtaasi macnaha waddada wixii ka sokeeya oo gurigaadi ah ama derbiga nadaafadiisa ha ahaato dhulka derbiga ku aadan ama guriga albaabkiisa ilaa waddada la gaaro dhulka ku aadan ha ahaado guriga gudihiisa intaba waxaa ka mas-uula ciddii markaa guriga gacanta ku hayso marka qadiida in laga taxadiro wasakda faraha badan leh guryaha in laga taxadiro si gaar ah faa'iidaha iyo waxyaabaha wasakda keydiyo oo carruurta loo loo isticmaala si gaar ah in looga taxadiro een, sidoo kaleeto nadaafadda guud oo guriga in laga taxadiro musqulaha in la iska ilaaliyo in aad loo buufiyo insha allahu mashruuci buufintana mar dhow waxaan rabnaa inaan dhaqan gelino haddii ilaah yidhaahdo si guud ahaaneed marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha muslimaadka ah nadaafadda ubadka aad gacanta ku haysaan iyo nafsadiina iyo gurigiinaba aad iyo aad ugu taxadira ilaahay subxaana wa tacaalana ha idinku garab istaago wajazaakum allahu khayra jazaak allahu khayran aad buu mahadsan yahay sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ayuu ahaa oo kulan ka qayb galay islamarkaana faahfaahin ka bixinaya ujeedka kulankan wuxuu ku saabsan yahay iyo dardaaran guud oo uu u jeediyey qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafulle waali aad baa mahadsanta jazaak allahu khayr waa markii ugu horreysay oo muddo sanad iyo dheeraad ah oo la hirgeliyey xafiiskan fayadhowrka kulan noocan oo kale ah wilaayada ay qabanqaabiso ayna isugu imaadaan qaybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana looga hadlaya nadaafadda iyo sidii looga hortegi lahaa wax weliba oo wax u dhimi kara nadaafadda marka kulankan waa uu midho dhalay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in intan iyo in ka badanba ee, la hirgelin doono marka maahir aad baad u mahadsan tahay aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaan barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أمة الإسلام الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا